Maalmihii la soo dhaafay, waxaa degmada Afmadow si habsami leh uga socday ballaarinta iyo dayactirka waddooyin muhiim u ah magaalada kuwaas oo isku xira xaafadaha kala duwan. Hawshan ayaa ah mid ay si wadajir ah uga shaqeeyeen maamulka degmada iyo bulshada, taasoo muujinaysa isku duubnaanta maamulka iyo bulshada Afmadow oo ay ku doonayaan inay ku horumariyaan waddooyinka. Guddoomiyaha Golaha Deegaanka ahna duqa degmada Afmadow Mudane Cabdiraxmaan Macalin Cali oo ay weheliyaan xogeyaha dowladda hoose iyo agaasimaha maaliyadda ayaa si rasmi ah u kormeeray isla markaana u bilaabay dayactir lagu sameynayo waddada isku xirta Afmadow iyo Dhobley. Waddadan oo muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo isku xirka bulshada magaalada ayaa horey u ahayd mid burbursan, taasoo caqabad ku ah isku socodka bulshada. Guddoomiyaha Golaha Deegaanka ahna duqa degmada Afmadow Mudane Cabdiraxmaan Macalin Cali ayaa ka warbixinaya dayactirka ay ku sameynayaan waddadan.
Waxaan meeshan goobaha maanta aan ka xuseynaa waddadan aad arkaysaa waa waddadii Qooqaan iyo Dhobley aadaysay. Meel la maraayo ma lahayn awal maantana wakaas waa arkaysaa dadka aan la hadlay waa wa- dadka qurba joogta reer Qooqaan la hadlay. Guryahan ku yaalla muxuu ahaa suuqa dhexdiisa kulli way garanayaan reer Qooq wax alla wixii reer Qooq oo guryaha ku leh suuqa dhexdiisa oo cashaanta ah kulli waan duminaynaa ogaadaan. kulli waan duminaynaa guryahaas marka maanta shaqadaasaa bilownay waddada kismaayo ku xigta haddana bilaabaynaa waxay ii sheegayaan walaalayaal dalka u soo noqda oo kaale dhista oo guryihiina kaale dhista idinkaad leedihiin haddaad dhisanaynin waan duminaynaa waan la naadini waana la gadi ha la ogaado